magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa lagu qabtay tababar lagu kobcinayo aqoonta iyo xirfadaha ardayda tababarka ayaa waxaa soo qabaqaabiyey jaamacadda hormuud oo kaashanaysa hay-adda hormuud salaam foundation cabdiraxmaan ibraahim cilmi guddoomiye ku-xigeenka hay-adda hormuud salaam foundation ayaa ka waramaya ahamiyadda tababarkan waxaan ku faraxsannahay dhammaanteen in aan halkan iskugu imaanno tababarkii sannadeedka ahaa oo aan u qaban jirnay ardayda dhigata hormuud salaam foundation oo ay deeqaha ka bixiyaan oo dhigta jaamacadaha kala duwan iyo iskuulka alnuur oo runtii isana ka mid ah oo ay maalgeliso hormuud salaam foundation ardadan maanta waxaa caadow ah sanadkii inaan mar walba tababar u qabanno tababarkan runtii waxaan ugu talagalnay ardayda in lagu dhiso maskaxdooda garaadkooda inay xirfado kala duwan bartaan ujeeddada ugu dambeynta aan ka leenahay waxay tahay in ardadani marka laga soo tago jaamacada ay dhiganayaan in belooyinkan aan ku wacyigelinno ku dhirigelinno inay bartaan xirfad waxaan rajaynaynaa xirfaddaasi inay anfacdo mustaqbalkooda ayna fududaysa mustaqbalka sida shaqada lagu heli karo waxaan ognahay maanta oo aan ka warqabnaa waxa shaqada lagu helo waxa ugu badan maanta oo caddaatay xirfad inkastoo muhiim ay tahay qofka inuu leeyahay muxuu ahaa saado inuu inuu qabo runtii ardada maanta halkan fadhiisa waxay tiradu gaaraysaa boqol oo runtii isugu yimid ama ka yimid dufcada kala duwan muxuu ahaa wax halkan ka maqan ama ay ku khasbaneen inay yimaadaan waa dufcada koowaad iyo dufcada labaad oo runtii hore uga baxay jaamacadii uga baxay laakiin waxaa khasab ku ah inay yimaadaan dufcada saddexaad afaraad shanaad iyo lixaad marka waxaan rajaynayaa marka inaad ka faa'iidaysataan tababar kala duwan oo maanta la qabanaayo oo ay ka qaybgeli doonaan culimaauddiin dad xirfad yaqaano oo aan rajaynayo dhammaantiin inay idin naqato bartii runtii aad ku gaari laheedeen horumarka agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamuud ayaa ka qaybgalayaasha kula dardaarmay in ay ka faa'iidaystaan
aqoon weliba dee xirfadaysan oo la agaasimay oo ujeeddo lehoo meel u socota in la isugu yimaadaayo waa wax aada u qiimo badan marka koowaad waxaan u mahad celinayaa maamulka hay-adda salaam foundation oo isku hawlay wax uqabadka hagaajinta iyo horumarinta da'yarta soomaaliyeed oo ah dee mustaqbalkii ummaddan marka waan ka mahad celinayaa kal hore haddaa oo kalena waxaan furray ardaydii cusbaydee imtixaanka ku tartamaysay intii uu nasiibkoodu saaciidayna way soo baxeen iyagii oo marka sanad dhammaystay inaan mar labaad tababar isugu nimaadno waxaan leeyahay mubaarak calaykum waxaan rabaa marka koowaad inaan isla garanno cilmigu qiimaha uu leeyahay ummadaha cilmigu qiimaha uu leeyahay aqoontu qiimaha ayuu leedahay adduunkan ilaahay maalinkuu abuuray laga soo bilaabo ilaa maalinkan maantahen joogno ummad qiimo yeelatay ma jirto ilaa waxay qiimo ku yeelatay oo sharaf ku yeelatay oo ku horumartay aqoon si kastaba tababarkan ayaa qayb ka ah dadaalka iskaashi ay wadaan hay-adda hormuud iyo jaamacadda hormuud kaasoo ku aadan sare u qaadista tayada waxbarashada ardayda